inaa lilah wainaa ileyhi raajicuun inaa lilah wainaa ileyhi raajicuun musiibo rabaaniyaa nagu dhacday waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob marka saake waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono alxamdulilah intaan dhex ku jirnay doontiyaa nala gadoontay webidii iyo waali meelay dhahaayaan oo biyaha iyo welida iskaga darsoomaan ayaa hir camal nagu yimaaday sidii marka doontii noola gadoontay ilaa iyo toban qofood aan ku weynay aniga iyo guddoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare ilaahi naga badbaadiyey marka sidee adinka kusoo badbaadeen ma laidin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawiga aad kusoo badbaadeen anaga ilaahana badbaadiyey laakiin dabaal aana qiinay ayaan derbi masaajid ah dabaalanay kadibna derbigii ayaan kornay waa garta marka tobanka qof ee dhimatay marka laga soo tago dahabo axmed sagaalka kale qof maxay ahaayeen sagaalka qofood oo kaleento waxay ahaayeen yar xogeyntaydiu ahaa sharmaashaa la dhahaayay yar wuxuu ahaa guddoomiyihii ururka dhalinyarada degmada shibis oo halkaan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxaan kasoo qaatay guddoomiyaha degmada shibis inuu dhalinyarada dhiso oo iga kaa iga kaalmeeyo wiil kaleentana darawalkeygiyuu ahaa afar qofoodna waxay ahaayeen dadka leenshowyadana diyaarad ka tegaysay oo markii naga codsadeen in raacaan waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa tobanka qof meedadkooda ma la wada helay mase dahabo keliyaa la helay maya hal qofmeedkiisa hadda lama helin ilaa hadda helicopterka ayaa raadinaayo hadda waxaan joognaa xafiiska u-nka ee degmada beledweyne ku yaalo haddii la helan insha allah waa waa niilo soo socodsiin doonaa maxaad ugu malaynaysaan inay dhinteen marka tobanka qof mase waa lala-yahay keliya idanka tahay
wallahi waxaan ugu malaynaynaa anaga meesha markaa derbiga soo kornay meesha waxaan joognay laba saacadood aan ku go-doonsanay ilaa dow kale nooga imaado marka labadaa saacadood waxaan raadinaynay qof dhaqdhaqaaqayo saddex qofoodaan waxaan aragnay meel geeda heestaan saddexa qofoodaa lasoo badbaadiyey laakiin intaan kaleynto ma aanan helin alxamdulilah inaa lilahi inaa ileyhi raajicuun marka gudaha magaalada beledweyn miya amase banaankeeda waayo meeshaan dadka intaasi in la eg webiga uu qaaday moolkaas waa gudaha magaalada beledweyne dadka ku go-doonsanood u gurmanayseen dhagax dhagax gubis ya ya halo dadka ku go-doomay ood u gurmanayseenna tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay konton qofoodaa laigu dhahay waa garta wax dhimashaa ayagana ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno anaga xalayaa roob badan da-ay biyo baxa wuu jira laakiin roobkii xalay da-ay ayaa webigii uu sii buuxsamay saakin waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay da-ay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan ka hor waxay dhahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna laakiin roob maadaama uu da-ayo caruur yareer iyo dad duquushin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo waa gartay marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan marka adinka mahir ayaa idin yimid doontii aad saarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xoogga ay ku gadoonto keenay waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog lagu dhuftay doonta waata hadda marka darawalkana tartiib guddoomiyihii hora wuxuu dhaha tartiib waadiga biyo xooga usoo socdaan tartiibka uu dhahayay iyo doontiyo guddoonta isku imaatay waa garta hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweyn ka jirto xaddigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd wallahi waxaa waxa aan ku qiyaasi karan ma jirto markaa runta kaala hadlo waa masiibo rabaani ah ilaahay ha naga caawino hadduu al yidhaahdana sidaa la socotiin madaxweyneha iyo prime ministerka iyo madaxweyne waare way ka shireen long time plan a hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha waa wax soo noqnoqonaya marka hadda waa wax in aysan hadduu al yidhaahdo waxaynu kusoo noqon doonin hadda qorshihiisa la wadaa